bulshaweynta ku dhaqan magaalada boosaaso guud ahaantoodba in maalinta britoole ah oo khamiisa oo toddobiy toban tahay bishani in magaalada boosaaso lagu tukan doono salaada roobdoonta oo culimada iyo dowladdu dhammaan ay iclaamiyeen waxaan rabaa inaan halkan uga diro fariin dhammaan iskoolada annagoo dhankii dawliga ahay u marnay oo guddoomiyaashii waxbarashada heer gobol iyo heer degmaba ogeysiinay inaan beritoole jirin wax iskoola dhammaan goobaha waxbarashada ay beritoole usoo dareeraan meesha lagu tukanayo roobdoonta sidoo kale goobaha ganacsiga dhammaan waxaan rajaynayaa inay awaamirtaas u hoggaansamaan iyaga ruuxadoodu inay xiraan ilaa inta laga tukanayo salaada si aanu ilaahay ugu barino inuu ilaahay roob inoo keeno maadaama abaar aada u baahsan ay ka jirto guud ahaan soomaaliya gaar ahaan puntland in muddo ahna aanu roobda-in haatan ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu roob noogu deeqo in ilaahay maxaytoy ducadeenna iyo roobdoonteenna uu aqbalo insha allahu tacaala fariintaasna waxaan rabaa dhammaan bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso inaan ugu baaqo beritoole iyo garoonka boosaaso aad ba umahadsantihin